gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa kulan tala wadaag ah la qaatay qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda muqdisho si uu u dhageysto talooyinkooda ku aadan horumarinta magaalada kulanka oo ka dhacay aqalka dowladda hoose ee muqdisho ayaa waxa uu gudoomiye amiira mid mid u dhageystay haweenkii uu kulanka la qaatay iyaga oo ka hadlay dardargelinta horumarinta caasimadda gaar ahaana sugidda amniga nadaafadda caafimaadka waxbarashada dhismayaasha kaabaha dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiira ayaa tilmaamay in haweenka soomaaliyeed ay tiir adag u yihiin dowladnimada nabadda iyo horumarinta bulshada hooyooyinka iyo haweenka iyo gabdhaha dhab ahaanna hoggaaminta marka ay timaado nin kasta oo wax ah gabar baa wax ka dhigta haddaan garabka laga qabin guri oodi maaye marka qiimaha aada leedihiin lama soo koobi karo marka ay timaado daldhisna runtii iyo runtii cidda wax dhista ee wax dhaqaajisa ee ragga dhaqaajisa ee dirta waa haweenka mar xanuunkoodaa ku dhibaya mar ereyadooda naxariistalaa ku dhiirigelinaya mar tilmaamahoodaa kaalmo kuu noqonaya sidaa darteed ninka gabar wax baray bulshou wax baray waxaan aqaano oo dhan hooya ay barta waxaa laga yaabaa caawa inaad u hays leedihiin waxbaan kaa filaynaa iyo hoggaan baad noqonaysaa hooyaa iga dhigtay oo igu barbaadhisa sidaa darteed hooyooyinuu ha niyad jabina weli kuwa fiican oo wax noqon karoo hoggaan samayn karaa jira wiilashiina ha ka niyad jabine gadaasha ka istaaga marka ogaada horta qiimaha nolosha aad ku leedihiin waa midaan la soo koobi karin idinku is ogaada inaad tihiin dadka wax bedeli kara bulshada idinkaa bedeli kara bulshada idinkaa ka dhigi kara ragga idinkaa hoggaamin kara oo u sheegi kara wax badan waxyaabo badanaa laga hadlay marka haddaan u noqdo waxaa laga hadlay transportationka magaalada transportationkeedu ama gaadiidkeedu waa dhib badan yahay because waddooyin ma laha waddooyinka qaar waa xiran yihiin ogaada la yskama samaynana taa laftigeeda duruufaha keenaya ha loo garaabo anigu saddex qodob baa ii muhiima horena waan u sheegay waa nadaafadda waayo nadaafadda marka la sameeyo nadaafaddu meel marto caafimaadkaa noo fiicnaanayo gabadha walaashay ee dhakhtaradda waxay sheegaysay oo dhan oo dhibaato ah nadaafad darriday ka timaadaan dhinaca kale aan runta isu sheegnay soomaalida nadaafadda waana laga badiyaa hadda ogaada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho maxamed axmed amiir ayaa maalmihii ugu dambeeyey wadeeyey kulamo oo uu si gooni gooni a ula qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimadda muqdisho